halkani waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan dhegaystayaasheenna sharafta lahu kusoo dhowaada barnaamijyadeennii xiisaha lahaa ee ka koobnaa labada qaybood qaybta koowaad waxaad ku maqli doontaan barnaamijka caafimaadka oo uu inoo soo jeedinayo doctor cabdi muuse kadib waxaa inoo raacaya cashar inooga imanaya buugga nolosha oo inoo soo jeedinayo ismaaciil daadihiyaha barnaamijka maanta waa ismahaan waxaana idin leeyahay dhegeys wacan waxaa kaloo nasiib wanaag ah oo aannu idinku bishaaraynaynaa inaad maqli doontaan heesooyin dhegihiinna u raaxeeya dhammaantiin dhegaystayaal waxaynu idiin rajaynaynaa dhegaysi wacan halka aad inagala socotaan waa codka rajada haddii aad inoo haysaan wax tala ama tusaale ah fadlan inoo soo qora ciwaankeenna dib ayaynu idinkala socodsiin doonaa intaynaan u gudagelin barnaamijyadan xiisaha leh waxaad ku soo dhowaataan heestan
iyo fanaanada sanadka zaynab laba dhagax waxaan idin leeyahay sanadka beesha joogtaanba waqti walba dhegaysi wacan ee kofi iyo zaynab laba dhagax
barnaamijka caafimaadka waa mid qiimo weyn ula nolosha guud ee dadka waxaanan kuu rajaynaynaa inaad barnaamijkan ka korarsatid waxyaalo badan oo sare u qaadi kara aqoontaada xagga caafimaadka waxaa inoo soo jeedinaya doctor cabdi muuse oo ka hadli doona dhiigbixinta bal inta aynaan u gudagelin barnaamijka caafimaadka aynu u leexana xaggii heesaha kuna soo dhowaada heestan thank you
وعدينا مرونك وموراتيا ولنور وحدشك في الميرة والمراية وعدينا مرونك وموراتيا ولنور وحدشك في الميرة والمراية ورجعنا بورافق وليدي ورجعنا بورافق وليدي
haddaba club transmission micnaheedu waxaa weeye qofka bini aadanka markuu gabo tabartii uu mataqaanaa aad iyo aad hoos ugu dhacdo uuna u baahdo dhiig u baahdo maxaa yeele dhiigga hadduu dhumo iyada naftigeeda dhiig celin ayaa loo baahan yahay dhiig celinta marka dadka bini aadanku way ku kala duwan yihiin wayna ku kala mataqaanaa mudan yihiin habka loo kala siinahaa dadka eh, waxaa loo soo saaraa cilmiga blood group wax la yirahdo blood groupkaasiti haddaanan mataqaanaa laga taxadirin waxaa imaan karaysa dhibaatooyin fara badan dhiigaan lahayn marka lagugu shubo eh, cudurro kale ayaa ka dhalin kara ama dhimasho fara badan ayaa ka timaada marka waxaa weye takhaatiirta ayaa taqaana blood groupka iyo sida loo kala qaadan karayo marka waxaa loo baahan yahay blood groupka markii la sameynayo ama qofka dhiig la siinayo in qofka bini aadanka calaamadaha lagu siin karto dhiigga in la fiiriyo haddii qofka chronic anemia uu qabo oo aad iyo aad anemiadiisa ay u sareyso dhiigga waxaa la siin karaa oo keliya eh, mataqaanaa markaas ayaa la siin karaya siba kuwa chronic anemia qabo nooca loo yaqaano eh, sickle cell anemia oo heredity ah waxa weye abnormal extension oo ku dhacay mataqaanaa eh, maxaa la yirahdaa unugyada jirkaaga iyo thalassemia oo ah naftigiisa cudurada ka mid ah oo dhiiga ku dhacaya ee plastic anemia transfusionkooda geliya wuxuu noqon karaya haddii h p gaaga uu ka hooseeyo boqolkii shan ayaa la siin karaya maxaa yeelay waxaa loo baahan yahay in laga ilaaliyo neefta qofka baniaadanka inay isbedesho wadnaha qofka qaraacaysa inuu isbedelo gardiveler inuu dhaco wadnaha uu joogsado marka eh, blood eh, fusionka wuxuu dhibaateyn karaya naftigeeda xididada ayuu dhibaateyn karaya marka qaarkood ayonka ku jira qofka baniaadanka ama birta ku jirta ayaa danjar ku ah macnaha culeyska dhiiga ah ee qofka baniaadanka ee lagu shubayo xididadiisa ayay ku noqon kartaa marka waxaa loo baahan yahay haddii qofka la siinaya dhiiga qaab nidaam ah in la siiyo marka hore dhiiga waa in laga baaraa wax alla wixii cudur ay ku jiro ee dhiiga waa in la baaraa maxaa yeele cudur dhiiga la socdo wuxuu keeni karaya burbur kii kasii daran ayuu keeni karaya oo maxaa yeelay qofka biniaadamka dhibaatadiisa cudurada loo baahan yahay in aad iyo aad la iskaga ilaaliyo marka dhiig qofka lagu shubayo waxaa weeye cudurada loo yaqaano aidiska cudurada loo yaqaano hepatitka cudurada loo yaqaano eh, mataqaana sybiliska marka iyo t b daba maxaa yeelay eh, aad iyo aad ayaa qofka biniaadamku uu u dhibaateynayan maxaa yeelay cudur ayay ku naqanin hepatitis b oo kale waa cudur aad iyo aad u degdegsiye badan oo ka degdegsiye badan maxaa la yirahdaa eh, cudurada mataqaana ee loo yaqaano aidiska hepatitis b wuxuu ku dhacaa beerka ayuu ku dhacaa wuxuuna sababaa qofka biniaadamka beerkiisa inuu bararo caloosha inay bararto oonu ku qarxo cudurada loo yaqaano jondiska iyo cuduro kale inuu ku qarxo oo indhihiisa cagaartaan oo mataqaanaa eh, kin- eh, kidna problem xataa ama keliyihii xataa uu dhibaateeyo cudurkaasiti waana khatar dadka biniaadamkana wuxuu u geystaa inta badan dhibaato xoogla ayuu u geystaa oo dhimasho ayuu u geystaa marka hadday caruur ay yihiin ayaga naftigooda waxaa loo baahan yahay habka loo siinlaa dhiigga in laga taxadaro maxaa yeelay eh, caruurtu waa aaday u yartahay dhiigga qaarkiisa eh, ma xamili karayaan oo mataqaanaa wasaqaysan ama dhiigga qaarkiisa aan mataqaanaa lagu darin daawooyin qaar ka mid ah marka waxaa loo baahaya caruurta in aad looga taxadiro markii dhiig la siinayo inta badan blood transfusionka waxaa loo baahaya inuu kilogram iyo miligram lagu cabiro oo lagu cabiro qofka biniaadanka heerka oo da-diisa tahay iyo heerka mataqaanaa ee culayskiisa uu yahay sidaas ayaa lagu bixi karaa haddii kale waxaa ka imaanayo in qofka wadnaha ama volumka wadnaha uu soo saarayo ee masculka qofka biniaadanka ee wadnihiisa ee dhiigga buutinayo inay dhibaato intaba gaarto marka waxaa loo baahanyaa qeybo badan oo kale ayaa jiro ee blood transfusionka qaar ka mid ah waxaa laga siinayaa xididada xididada haddii laga waayo calaasha korkood xidida kale ku jira ayaa laga siinayaa oo meeshaas ayaa xididada qaar ka mid ah ugu gubaysa oo waxaa la yihahdaa eh, intraperitoneal eh, blood transfusion ayaa la yihahdaa oo caloosha korkeeda xidida ku yaalo ama marin ku yaalo ayaa qofka biniaadanka laga siinaya marka qaarkood xididada qaar ka mid oo gacmaha oo veniska ayaa laga siinaya oo ama caruurta dayin lugaha laga siinaya ama gacmaha laga siinaya marka waxaa weeye haddii aa aragtid qof aada iyo aada shog u dhacay oo shoggaas uu keenay dhiigga qofka biniaadanka inuu dumiyo ama baabi-iyo eh, markiiba ma lagula soo carari karo maxaa la yihahda blood transfusion waxaa waaye maamul kale ayaa jiro waxaa la siinayaa fluidiska biyaha jirka mataqaana dhiigga soo celiyo oo volumka kor usoo qaado waxaa kamid ah normal slimka waxaa kaloo lagu dari karaa daawooyinka anticortisonka ah oo lagu dhex dari karo biyaha oo soo qaadayo firfircoonanta unugyada jirka firfircoonanta unugyada jirka hadday soo noolaatana dhiigga circulationkiisu inuu dhaqaaqo oo dhiiggii meelo badan uu gaaro ayaa u badanaysaa
sidaan horeyba idinku sii sheegnay barnaamijka caafimaadka waa mid muhiim ah marka la eego jiritaanka biniaadamka caafimaad la-aantiisna noloshu waxay gelaysaa khalkhal waxaan filayaa inaad dhuuxday kana faa-iideysatay waxyaalo fara badan haddii aad qabtid su-aal ku saabsan barnaamijka caafimaadka ama aad haysid talo iyo tusaale khuseeya barnaamijkan fadlan inoo soo qor oo inala soo socodsii cinwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaad ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya bal haddana kusoo dhowaada heestan waxaa hubaala inaad ka hesheen heestaas haddana ku soo dhowaada casharkii xiisaha lahaa ee inooga imanayay kitaabka nolosha ee quduuska ah casharkeenna maanta mowduuciisu waxa uu ku saabsan yahay guurkii soo saro kicidda casharkaasi waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil bal inta ka horeysa aynu dhegaysano qasiidada ilaahmaanka ee soo socota
maryamu bigaaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay iyadoo rag mugbay malaa'ig dhalaanto markaasay urogu mucjisay ahayd marka yuusuf arkuu kamadlumayo markaasay cabdeeyeen mucjisay ahayd digtin masiixa muqawir arkeeno markaasay cabdeeyeen mucjisay ahayd boqorkii maqlay baa murugoodayo macnuhu la yaabay mucjisay ahayd murodii lahaad buu mugdigii dhasho misbax baa lamoodo mucjisay ahayd maqaawirtii markay muudanahan arkeen meel kaalay mareen oo mucjisay ahayd arrimay riciiba malaa'ig u sheegto markaasay siyaabtay mucjisay ahayd sar in la geeyo muddo joogaba malaa'ig ishaabtu mucjisay ahayd maryamu bigraaba masiixi dhasho markaasaa la yaabo mucjisay ahayd
walaalayaal kusoo dhawaada casharkan amaan sii wadi doono waxaa waaye wax ku saabsan sarakicidda kuway dhintay taas oo aan kasii wadayno cutubka labaatan iyo toban labaad ee matayos aayadaha labaatan iyo saddex ilaa soddon iyo saddex intana waxaan ka baryeynaa mislaan ka baran doonaa wax ku saabsan su-aalo oy dadkan ee sadukiintii ay weydiiyeen ciise ee ku saabsan guurka iyo isagana uu kusoo qabanayo waqtiga sarakicidda bal aan idin akriyo waxaan cutubka leeyahay maalintaas waxaa u yimi sadukiintii kuwii odhan jiray sarakicidda kuwii dhintay ma jirto oo waxay weydiiyeen oo yidhaahdeen maclimow muuse wuxuu yidhi haddii nin dhinto isagoo aan carruur lahayn walaalkiis waa inuu naagtiisa dumaalo oo uu carruur walaalkiis u dhalo waxaana nala jiray toddoba walaalo ah kii ugu horreeyey ayaa guursaday wuuna dhintay dhalma ma lahayn wuxuuna naagtiisii uga tegey walaalkiis sidaas oo kale uu u dhacday kii labaad iyo kii saddexaad ilaa kii toddobaad markay wada dhinteen dabadeed naagtina way dhimatay haddaba wakhtigii sarakicidda kuwii dhintay toddobadoodii kee bay naagtiisa ahaan doontaa waayo kulligood way wada guursadeen iyada laakiin ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi waad qaldan tihiin oo garan maysaan qorninka iyo xoogga ilaah waayo wakhtiga sarakicidda kuwii dhintay dabadeed layskuma guursado guurna layskuma siiyo laakiin waxay yihiin sida malaa'igta ilaah oo jannada ku jirta laakiin xagga sarakicidda kuwii dhintay miyaynan arkaynin wixii ilaah idinku hadlay markuu yidhi anigu waxaan ahay ilaaha ibraahim iyo ilaaha isaaq iyo ilaaha yacquub isagu ma aha ilaaha kuwa dhintay laakiin waa ilaaha kuwa nool dadkii badnaa goortay taas maqleen ayay walbahaareen ooy yaabeen waxaanu arkaynaa meeshan walaalayaal wax ku saabsan dadkan sadukiintii oon aaminsaneyn sarakicidda ayaa su-aal u keenay ciise oo yidhaahdaan macalimow hadduu ma aragti uu muuse uu ku yiray haddii nin uu naa guursado oonu waxba uu dhalin inuu maarata walaalkiis u sii ilmo wadaa ay ilmo u dhashaa si magaciisa uu usii joogo maxaa yeelay waxay ahayd qaynuun ama dabeecad lagu dhaqan jiray oo dhaqan ah taas oo ah haddii oo ninka ragge oo ilmo dhalin magaciisa waxay ahayd nin dhintay camal in lagu xisaabtamayo taas daraaddeed dadkan sadukiintu ciise wuxuu la wuxuu ka ka socday meesha iyada ee markay la hadlayeen taas oo ah uu ka tusiyey uu- ay tusaale u keeneen naag baa jirtay oo toddoba nin baa guursatay midka hore wuu ka dhintay asagoo ilmo helin kan labaad ilaa kii toddobaad waxayna weydiisteen kee bay noqon doontaa naagtiisa waktigiisa rakcida laakiin ciise si xigmad leh buu ugu jawaabay oo wuxuu ku yidhi wakhtigaasi ma jiri doonto wax isguursi iyo guurin lagama hadli doono waayo sarakicidda kuwii dhintay waxay noqonaysaa kuwa ilaah la faraxsan oo meesha ilaah uu joogi joogi doono oona waxyaalaha adduunku wax xag lala tegaya ma jirto waayo xataa markii aan aadayno misna jirkan uu dhimanayo noloshayna waa nala bedelaya markuu ciise soo noqonayo wuxuu noogu imaanayaa jir kale oo jirka hadda aan leenahay ka duwan laakiin haddii aan umalaynayno istaraexyada iyo waxyaalaha hadda aan ku jirno haddii aan hadda gefno inaan xaggan la aadi doono ma ahan saas laakiin xagga waxaa jiri doonto nolol dhereg ah oona ka fikiri doonin wax damba oona waxbana u baahnaan doonin laakiin horta waa inay ka horeysaa silaca iyo dhibaatooyinka aan dhex marayno marka aan adduunkan joogno taas daraaddeed guurku waa wax yar oo nolosho saas aan ugu sii weyneen laakiin haddii aan sii macnayno waxay noqonaysaa wax oona aana dafiri karin laakiin markii sarakacidda jir kale ayaan ku sarakacaynaa
dhegeystayaashana sharafta lahow maanta waxaa intaa inoogu eg barnaamijyadii aynu hawada idiin soo marin jirnay wakhtiyadan oo kale halkaaad inagala socoteen waa laanta afka soomaaliga ee w r adventist world radio codka rajada ee loogu talagalay dadka oo dhan haddii aad haysid wax tala ama tusaale ah oo ku saabsan barnaamijyada aynu halkan ka soo baahino fadlan inoo soo qoro oo inala soo socodsiiya ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya mar labaadaan idinku celiyay ciwaankeennu waxa weeye codka rajada sanduuqa boosto afar labo labo toddobo lix nairobi kenya barnaamijkani waxaa isku soo dubariday dalmar waxaana idiin soo jeedinaya ismahaan xagga farsamadana waxaa inoo hayay misisinyamungo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno waxaynu idin leenahay rabbiga ha idinla jiro